something that has happened here at the World Trade Center. We noticed flame and an awful lot of smoke from one of the towers.
maalinnimadii talaadada oo ay taariikhdu ku beegnayd koo iyo tobankii sebtembar sannaddii labada kun iyo kowdii waxay maalin madow u ahayd shacabka ku nool dalka maraykanka iyo guud ahaan gaalada caalamka waa maalintii ay dhaceen duulaanadii washington iyo new york oo ahaa weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee ka dhaca gudaha dalkaas iyadoo maraykanka ay maalintaas ugu magacdareen talaadadii madoobeed halka mujaahidiintuna ay ugu magacdareen talaadadii barakaysneed Another plane just flew into.
explosion is incredible. Both buildings at World Trade Center are definitely on fire.
weerarada waxaa fuliyey ilaa sagaal iyo toban dhallinyaro muslimiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida kuwaas oo muddo sannado ah ku noolaa qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka gaar ahaan dalka maraykanka halkaas oo ay ka dhiganayeen kuliyadda duulimaadka diyaaradaha hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee xilligaas oo uu ugu horreeya sheekh usaame bin laadin iyo shakhsiyaad badan oo ka tirsan ururka ayaa ka warhayay qorshaha duulaanka oo socday muddo dhowr sanno ah majmuucada fulisay howlgalkan barakaysan oo ka koobnayd ilaa sagaal iyo toban shakhsi waxaa hogaaminaya amiirna u ahaa maxamed cadda waxaana marka laga reeba halyeegaas oo ka soo jeeda dalka masar iyo siyaad jaraax oo isagana u dhashay dalka lubnaan ay toddoba-iyo tobanka kale ka soo jeedeen jasiiradda carabta gaar ahaan dalka sacuudiga oo ay ka soo jeedeen ilaa shan iyo toban ka mid ah raggaas halka labada kalena ay ka soo jeedeen dalka loo yaqaana iskutagga imaaraadka carabta
آموا لم يلههم ما حولهم من زخرف من زخرف أبدا ولا ترف ولا أنغام أنغام نذروا نفوسهم howlgalku waxa uu ahaa mid abaabulan oo muddo dheer la diyaarinayey waxaana la qorsheeyey in la afduubo diyaarado rakaab ah kadibna lagu weeraro bartilmaameedyo afar ah oo ku yaalla gudaha dalka maraykanka goobaha loo cayimay in weerarada lagu qaado waxaa ka mid ah dhismaha mataanaha ee xarunta ganacsiga adduunka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee banticom xarunta aqalka cad iyo dhismaha koongareeska maraykanka sagaal iyo tobanka dhallinyarada ah waxay isku kala qaybiyeen ilaa afar kooxood waxayna majmuuco weliba afduubtay diyaarad rakaab ah iyadoona beegsatay bartilmaameedkeedii loo cayimay majmuucada koowaad waxaa hogaaminaya maxamed cadda waxaana qayb ka ahaa afar walaalood oo kale ah cabdulcasiis al cumari weliid al shihri waa'il al shihri iyo sudaam al suqaami maxamed cadda iyo walaalihiisa kale ee afarta ah ayaa fuliyey weerarka koowaad waxayna afduubeen diyaarad nuuceedu uu yahay bowin toddoba boqol toddobaatan iyo lix oo ay leedahay shirkadda american airlines taasoo ka soo duushay magaalada boston kuna sii jeeday los angeles diyaaraddan oo ay saarnaayeen ilaa sagaashan iyo laba rakaab iyo koo iyo toban shaqaale ah ayaa saacaddu markii ay ku beegnayd siddeeddii iyo qadar afartan iyo toddoba daqiiqo ee subaxnimo taariikhduna ay ku asteesnayd koo iyo tobankii sebteembar laba kun iyo kowdii waxaa lagu weeraray jihada waqooyi ee dhismaha daarta ganacsiga adduunka ee magaalada new york dowladda maraykanka ayaa sheegtay in weerarkan dhismaha lagu qaaday ay ku dhinteen ilaa kun afar boqol lixdan iyo laba qofood oo xilligaas ku sugnaa dhismaha ganacsiga oo lagu daray dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa daqiiqada kadib markii ay ku beegneed sagaalkii iyo saddex daqiiqo oo subaxnimo ayaa majmuuco kale oo uu hogaaminaya marwaan shixi islamarkaana ay qayb ka ahaayeen afar walaal oo kale ah axmed alqaamidi faa'is binu xamdaa xamsa alqaamidi iyo muhanad al shihri waxay afduubeen diyaarad kale oo nooceedu yahay bowin toddoba boqol toddobaatan iyo lix taasoo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee united airlines oo ka soo duushay magaalada boston kuna sii jeeday iyaduna los angeles diyaaraddan oo ay saarnaayeen ilaa lixdan iyo shan rakaab ah ayaa lagu dhuftay dabaqa siddeetan iyo koowaad ee dhismaha koonfureed ee daarta ganacsiga adduunka ee magaalada new york maalintan taariikh madow ayay u ahayd saliibiyiinta waxayna shacabka iyo dowladda maraykankuba ahaayeen kuwo fajacsan oo indhaha ka wada daawanaya waxa socda hoggaankooduna uu masraxyada warbaahinta isaga soo dabalaalaabtay isagoo aanan wax macluumaad ah u hayn dadkiisa sidoo kalena aanan garanayn halka ay musiibada uga timid difficult waxayna moment for dadku si aad America.
ah u xusuustaan shirkii Uh, today jaraa'iid we've ee had uu a maalintaas national qabtay tragedy.
george w bush weliba Two isagu airplanes indhihiisu ay ka muuqdeen have argagax daran crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. tani waa ilbiriqsi adag oo ay wajahayso ameerika maanta waxaa nagu dhacay musiibo qaran laba diyaaradood ayaa lagu dhuftay xarunta ganacsiga adduunka waa tallaabo qayb ka ah weerarada argagixisanimo ee ka dhanka ah dalkeenna waxaan la hadlay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha new york iyo agaasimaha f b i-da waxaana amray in la caawiyo dadka dhibanayaasha ah iyo qoysaskooda lana sameeyo baaritaan ballaaran oo lagu dabagalayo kuwa geystay falkan who committed this act.
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء
We have something that has happened here at the majmuucada saddexaad waxaa hogaaminaya hani xanjuur oo ay la socdeen ilaa afar walaal oo kale ah saalim alxakiimi nawaaf alxakiimi khaalid mixdaar iyo maajid muuqidi majmuucadan iyaguna waxa ay qafaasheen diyaarad nuuceedu uu yahay bowin toddoba boqol konton iyo toddobo oo ka soo duushay gegada diyaaradaha ee ireland diilis waxayna ku sii jeeday magaalada washington iyadoo dusheedu ay saarnaayeen ilaa lixdan iyo afar qof oo rakaab ah abbaaro markii ay saacaddu ku asteesneed sagaalkii iyo qadar soddon iyo siddeed daqiiqo oo subaxnimo ayaa iyaduna waxaa lagu dhuftay dhismaha wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bantikonga ee magaalada washington waxaana weerarkaas ku dhintay dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa iyo boqolaal ka tirsan saraakiisha maraykanka oo ku sugnaa dhismaha xilliga dhacdada majmuucada afaraad ee u dambeysa waxaa hogaaminaya siyaad jaraax oo u dhashay dalka lubnaan waxaana la socday oo wehelinaya walaalaha kale ah axmed al naciimi axmed al xasnaawi iyo saacid al qaamidi afartan walaal iyaguna waxa ay afduubeen diyaarad nuuceedu uu yahay bowin toddoba boqol konton iyo toddobo oo ay lahayd shirkadda duulimaadyada ee american airlines taasoo ka soo duushay magaalada new york kuna sii jeeday gobolka new jersey waxaana dusheeda saarnaa ilaa afartan iyo afar qof oo rakaab ah waxaana la qorsheynaya in lagu dhufto dhismaha aqalka cad ee magaalada washington hase ahaatee diyaaradda ayaa ku dhacday gobolka pennsylvania ka hor inta aysan hadafkeedu gaarin kadib markii ay gacmaha iskula tageen walaalihii diyaaradda afduubay iyo dadweynihii rakaabka ahaa لا جيشنا منصور وبالله نصور ألا نفتح الأقصى وله قادمون ألا وعد ربي haddii aan eegno khasaaraha nafeed ee ka dhashay duulaankii kow iyo tobankii seteembar dowladda maraykanku waxa ay qirsan tahay in ku dhowaad saddex kun oo ruux ay ku dhinteen weerarkaas waxaana intaasi sii dheer oo ay xukuumadda washington sheegtay in hantida halkaas ku basbeeshay ay ka badan tahay adduun lacageed oo gaaraya ilaa saddex dhibic saddex trilyan oo dollar iyadoona middaas ay saameyn xooggan ku reebtay dhammaan hay-adaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee xukuumadda washington warbixinno iyo daraasaad ay soo saareen hay-adaha kala duwan ee maraykanka waxay ku sheegeen in celcelis ahaan qarashka alqaacida uga baxay weerarkaas uusan ka badnayn ilaa shan boqol oo kun oo dollar halka khasaaraha dhaqaale ee maraykanka ka soo gaaray uu ka badan yahay saddex trilyan taasoo micnaheedu yahay in halkii dollar ee ka baxay qasnadda alqaacida uu sabab u noqday in maraykanka beddelkeeda uu khasaaro in ka badan toddoba milyan oo dollar الأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زير الوسط في زمن مل النقيقة فمت يا ضفدع الشغب هذا
فيا ويل أمريكا ويا ويل أهلها كأني بقاعدة الجهاد استعدتي ليوم كريه كالثلاثاء عندما سفكنا دماء الكافرين فطلتي
حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود